galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington wanaagsan dhegeystayaal waa sabti bisha julaay ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa kow iyo soddon waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka miterban iyo boggeenna v o a somali com saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah laba carruura oo ku dhintay xalay magaalada hargeysa kadib markii dab uu ka kacay gurigii ay ku noolaayeen
ilaahay baa dee qadaray qadarta ilaahay lama baajin karayo waa laga hawlgeli doonaa baadhidana debliiskaa wada waxaan u mahadnaqayaa ciidanka debdemiska iyo janankoodaba waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliiska
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waan idin akhriyo koox yar oo arday ah ayaa maanta ku mudaaharaaday taliska militariga ee mayanmar magaalada mandaley waxaana kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen ciidamada qalabka sida dembiyo ka dhana bini'aadamka ardada jaamacadaha dhigta oo ruuxay ah calamo ayaa waxay sheegeen inay diidan yihiin suurtagal kasta oo ah in wadahadal lala galo militariga si markaasi looga wada xaajoodo sidii dib loogu soo celin lahaa xukunka rayidka militariga mayanmar ayaa xukunka waxa ay la wareegtay bishii februari kalena wareegtay dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay sansukiya kadib markii xisbiga talada hayay uu ku guulaystay doorashooyinka hase yeeshee militarigu taasi ay sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa waxa ay sheegtay maanta in xakamaynta adag ee ciidamada qalabka sida ee dibadbaxayaasha looga soo horjeedo afgembiga ay ka mid yihiin dil jirdil iyo falal kale oo xadgudub ku ah heshiisyadii caalamiga ee bini'aadamnimada roobab mahigaana oo xooggan ayaa waxa ay dhaliyeen dhulgo iyo daadad waxaana ay barkiciyeen kumanaan muslimiinta rohinga ah oo ku nool koonfur bari dalka bangaladesh sidaasna waxaa sheegay qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin kaleeto iyadoo la filayo inay da-aan roobab kale oo xoog leh ugu yaraan lix rohinga ah oo ay ku jiraan saddex carruur ah iyo shan iyo toban reer bangaladesh ayaa dhintay iyadoo in ka badan laba boqol oo kun ay ku xaniban yihiin daadkaasi ku fatahay kosi bazaar sida uu sheegay maamulaha degmadaasi mamunu rashiid ku dhowaad hal milyan oo dadka rohingaa ah ayaa ku nool xerooyinna dad badani ay degan yihiin ee degmada xadka ku taala ee cox bazaar oo ah xerada qaxootiga ugu weyn adduunka kadib markii ay ka carareen dadkaasi rohingaha ah baacsigii militari ee ka dhacay dalka dariska la ah bangaladesh ee mayanmar sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii qaxootigu waxaa inta badan ay ku nool yihiin guryo ka samaysan coshash iyagoo ku dheggan buuro dhaadheer mid ka mid a xarumaha qaramada midoobay ee gobolka hirad ee dalka afghanistan ayaa shalayto la weeraray waxaana ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada afghanistan iyadoo askar kalena ay ku dhaawacmeen qaramada midoobey ayaa waxay cambaaraysay weerarkaasi waxayna ku tilmaamtay mid aan loo dulqaadan karaynin laakiin kooxda talabaan ayaa iyagu iska fogeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weerarkaasi dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington laba caruura ayaa ku dhimatay xalay magaalada hargeysa kadib markii dab uu ka kacay gurigii ay ku noolaayeen gurigaasi oo ku yaala xaafadda daami ee magaalada hargeysa waxaa warka noo soo diray warigaheenna khadar maxamed cakulle labada carruur ee dabka xalay ka kacay magaalada hargeysa ku geeriyooday oo lix jir iyo afar jir lagu sheegay da'dooda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mida golaha wakiilada ee somalilan oo sida uu sheegay isagoo carruurtaasi awoow u ahaa
aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani inanta labada ciyaala dhashay walaasha baa dhashay awoobaan carruurta u ahaa gurigayguna wuxuu jiraa in ka yar toban tallaabo ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayey markaa xanuun kaley ayaa ayaa ayay leedahay ilaahay baa dee qadaray qadarta ilaahay lama baajin karayo waa laga hawlgeli doonaa baadhidana dee bilayskaa wada waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo janankoodaba waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga guddoomiyaha waaxda gacandibaaxa ee dowladda hoose boqorkii ummadda isuna bartan jooga iyo maxamed oo arrimaha gudaha wadaniya dhinaca kale xildhibaan barkhad ayaa raaligelin ka siiyey ciidamada debdemiska somalilan ee magaalada hargeysa kadib markii dhallinyaro cadhaysani ay xalay dhagaxtuur ku sameeyeen gaadiidkii debdemiska ee u soo gurmaday guriga uu dabku ka kacay
waxaan ka xaalsiinayaa anigoo faamiliga ka tirsan raaligelinna aan ka bixinayaa runtii dhibtaa ciidanka debdemiska loo geystay waa iska dhallinyar dee caadifadootay geeri baa meeshan timid marka xanuunka geerida iyo nafuurnimada aad ciidanka bulshadaada ugu shaqaynaysaan ku ilaawa dhibta idin soo gaadhay markaa badbaadiyaasha bulshada idinku tihiin dee ciidanka debdemisku ilaahay nafta dadka gelinaya maahee haddii masiibadu ka hor dhacdana dee ha lagu samro oo dhibta iyaga dib ha looga daayo hadday ka hor yimaadaanna de ha loo mahadnaqo dadweynaha somalilan gaar ahaan dadka caasimaddana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaas markay hoonkaa maqlaan sida dunida dee standardka caalamka de xeerar baa ka yaalla sharciyaa ka yaalla qofka u banayn waaya badbaadiyayaasha bulshada dariiqa dee waxa ku dhaca xukun baa ku dhaca dacwad baa lagu ogaa dowladdaa tallaabo ka qaada bal inta shuruuc laga soo saaraya baarlamanka aanu ka soo saaraynana waxaa muhiima in in in in dadweynuhu taa ay ku baraarugsanaadaan dhallinyarada xaafaddana mar labaad waxaan ka codsanayaa dhibaatadaas dhowr marna debdemisku uu naga sheegtay aynu dhowrno aynu dhowrno debdemiskeennala shaqaynayaa geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge oo isaguna fariintaasiya u diray qoyskan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay kala kulmaan ciidamada debdemisku marka ay u gurmanayaan goob ay dhibaata ka dhacday ama uu dab ka kacay iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan naf iyo maal
waxaa halkan baaq dheer uu murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafaddan shacabka reer hargeysow idinkaan idiin dhiibayaa ciidamada debdemisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerhkiisa shito haddii waddadii innagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu habsaamay isagoo habsaamay oo ordaya haddana markuu soo gaadha dhagax kala hor tagto muxuu qaban karaya waxay isweydiisaan imanka ninkaa ciidanka debdemiska ka midkaa ee xalay u soo gurmaday si uu nafou badbaadiyo oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala guriga gubtay oo guryo kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo ee naftiisii u biimaynaya askariga dabka daminayaa wuxuu joogaa wuxuu ka halis badanyay kaxabadda madaxa u dhigaya dab ololayu cagaalla gelaya waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayar noqon habeenkii dhaweyda liinka biliiska intay cibaaro ii korodhay waa iga maqnay ninkii doonayo maalinay dab la dagaalamayaanu soo booqo halista ay u badheerayaan saymo ooda naftooday biimo gelinayaan ciidanka heegan kale diriiska ma bixiyaan waa heegan intaas saacadoodu ku qoran yahay saasuu sooga yahay marka uu alaamkuu baxo ilbiriqsiyay gawaarida ku fuulaan isagu waajibkiisa u gutay gaadhigiina wuu fuulay gaadhigi waa u diyaar waa u cusub yahay biyii waa ugu jiraan wax dhul ka yaallaa ma jiraan markuu albaabka ka soo baxo waddada way ku xidhanta ina yar oo gaari yar wata oo kibray baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqay oo weliba intuu gaarigiisa hordhiga intuu gaarigooda jiiro odhanaya lacag haysiiyaan gaari baa layga jeedhaa dee arrimahan isku murugsan san san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka debdemiska la dagaalamo geesiyaalba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxbaynu ugu abaalgudnaa dhagaxbayn la dhacnaa war sidaa laysu dhaamo ciidamada debdemiskuna waxay amran yihiin inay ku sabraan dhibta muddo ka yar afar toddobaad waa shilkii labaad ee dabah ee carruuri ku dhimato magaalada hargeysa iyada oo ay horena dab sidan oo kale saddex toddobaad ka hor uga kacay magaalada hargeysa xaafad ka mid a ay ku dhinteen laba carruura khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
shirkii madaxda dunida uga socday magaalada london oo looga hadlayay waxbarashada ayaa laisku afkartay in afrika iyo dalalka saboolka ah laga caawiyo waxbarashada haddaba waryaheena v o a ee london ayaa shirkaasi waxaa oo dhammaaday uu nooga soo diray warbixintan
maalmo ka hor ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada london shirweynaha waxbarashada oo ay ka qayb galeen dalal fara badan oo dunida ah oo ay ka mid yihiin soomaaliya kenya nigeria sira leon iyo mali shirweynaha waxbarashada ayaa inta badan waxaa lagu lafagurayay sidii loo caawin lahaa caruurta ku nool dalalkaas faqriga ah islamarkaana looga caawin lahaa horumarinta waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain dominic rob ayaa waxa uu sheegay in lagu yaboohay shirkaasi shan bilyan oo dollar iyadoo lacagahaasina ay yihiin kuwo si gaara loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta iyo gabdhaha ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo mid mid ula kulmay madaxda dunida ayaa sheegay in britain mar walbaba ay ka go-an tahay sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalalka ay u arkaan in ahmiyad la siiyo in la kobciyo waxbarashadooda ra-iisul wasaare boris johnson ayaa waxa uu sheegay in maalgelinta dalalka faqriga ah ee waxbarashadoodu ay hooseyso ay tahay mid kaalin muhiima ay ka qaadan karto dalkan britain islamarkaana ay doonayaan in yoolkaasi la gaaro waxaana uu sheegay in afarta bilyan ee dollar ee loogu talagalay in dalalkaasi lagu caawiyo ay tahay arrin muhiim ah isagoo weliba soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain dominic rob malaala yuusuf oo u ololeysa arrimaha waxbarashada oo iyana shirka uga qayb gashay dhinaca online-ka ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in xoogga la saaro waxbarashada waxaa si gaar ay uga hadashay in inta badan dhibaatooyin xoog badan ay gabdhuhu kala kulmaan waxbarasho la-aanta shirweynahan ayaa xooggiisa waxaa lagu saarayay sidii loo caawin lahaa sagaashan dal oo dunida ah oo soomaaliya ay ka mid tahay iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan oo caruur ah oo dhibaatooyin dhinaca waxbarashadu ay haystaan midowda yurub ayaa shirka waxa ay ka sheegeen in ay ku caawinayaan dalalkaasi shan boqol iyo shan iyo sagaashan milyan oo dollar dalka britain ayaa isna ku yaboohay afar boqol iyo soddon milyan oo dollar dalka norway ayaa isna waxa uu shirkaasi kaga dhawaaqay saddex boqol oo milyan oo dollar inuu ku caawin doono kobcinta waxbarashada dalalkaas halka dalka mareykankana uu sheegay ama uu ku yaboohay lacag dhan laba boqol iyo sideed iyo toban milyan oo dollar ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarada laga gaaray shirweynaha intii uu socday waxaana uu sheegay in dalka britain uu diyaar u yahay in mar walbaba uu ka dhameeyo yabooha iyo shirarka noocan oo kale ah waxaana uu ku booriyey dalalka yaboohay lacagahan in looga baahan yahay in si deg deg ah ay lacagahaasi u bixiyaan shirweynaha dalka britain ayaa kusoo beegmaya xili in badan oo ka mid a dalalka dunida ay dib u dhaceen arrimahooda waxbarashada sababo la xiriira cudurka faraha baan ku haya dunida ee covid sagaal iyo toban ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
dunida ayaa shalaytu waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada iyadoo khubarada caafimaadkuna ay ku tilmaameen saaxiibtinimada in ay door weyn ay ka qaato caafimaadka maskaxda qofka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nooga diyaariyey xuseen barre aadan oo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal xubnihii ugu horreeyey ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu doortay jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada soomaaliya kadib dhowr jeer oo ay dib u dhacday xubnaha la doortay ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ka mid noqonaya baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya kursiga ugu horreeya ayaa waxaa helay ilyaas bedel gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka jubbada hoose waxaana uu ku guulaystay shan iyo konton cod halka maxamed axmed sayid oo la tartamaya uu helay toddobiyo toban cod sidoo kale senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa ku guulaystay kursigii labaad ee aqalka sare fartaag ayaana helay koob iyo toddobaatan cod oo gacantaag ah kadib markii sida la sheegay uu tanaasulay axmed maxamed jaamac oo la tartamayey waxaana ka aamusay laba xildhibaan sidoo kale cabdirasaaq maxamed cusmaan ayaa noqday musharaxa ku soo baxay kursiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee toddobaadkan la qabtay doorashadooda cabdirasaaq maxamed cismaan ayaa helay sagaal iyo konton cod waxaana uu ka guulaystay xaliimo maxamed jaamac oo iyadana heshay labaiyo toban cod kursiga afraad ayaa waxaa ku guulaystay iftiin xasan iimaan baasto oo loogu codeeyey hab gacantaag ah kadib markii uu tanaasulay ibraahim yacquub oo la tartamayey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa u hambaliyeeyey xubnihii la doortay tallaabadan ayaa ka dhigan in soomaaliya ay ka bilaabatay qabashada doorashada oo in muddo ah doodo ay ka taagnaayeen taasoo sababtay in dhowr jeer dib loo dhigo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro oo la hadlay v o a ayaa ka warbixiyey doorashada isagoo sheegay inay tahay guul u soo hooyatay bulshada soomaaliyeed
tartanku wuu wanaagsanaa waxaana muhiim ahaydba oo dee wax cajiib ahaydba in ugu yaraan wakhti intaa leegba ay hawshu ku dhacdo markaa farsamo ahaan ammaanka sida loo sugay sidaa ay hawshu u agaasinayd wax qiimo badan bay ahayd marka waana waxa la soo dhoweeyey oo aad u wanaagsan innagoo dhani waxayna ibafur u ahayd dee doorashadii waddanka oo aan ognahay xaalkeedu suu ahaa iyo meeshuu taagnaa marka waa guul dadka soomaaliyeed ay horay ugu tallaabsadeen dowladnimadooda waana hadimo aan ka badbaadnay bay iyana jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay ahayd
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa doorashadii ka bilaabatay magaalada kismaayo ay uga dhigan tahay geedi socodka dowlad dhiska iyo doorashooyinka soomaaliya dhinaca kalena ugu yaraan afar qof ayaa toddobaadkan ku dhintay dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen koox ciyaartooy ah uu qarax ku huleelay magaalada kismaayo ciyaartooyda ayaa la sheegay inay kusii socdeen garoonka kubadda cagta ee waamo ee magaalada kismaayo xilligii uu qaraxa dhacay ciyaartooyda ayaa garoonkaasi kaga qaybgeli lahaa tartan cayaaraha kubadda cagta ah oo lagu waday inuu daahfuro madaxweyne ku-xigeenka jubbaland khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay qaraxa kaasoo ay dadkii ka agdhowaa v o a u sheegeen inuu ka dhashay walxa qarxa oo gaariga lagu xiray afar ka tirsanaa ciyaartooyda ayaa la xaqiijiyey inay qaraxa ku dhinteen iyadoo uu dhaawac soo gaaray kuwii kale kuwaas oo hadda lagu dabiibayo cisbitalka magaalada kismaayo qaraxa ka dhacay magaalada kismaayo ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii magaaladaasi lagu doortay afar senatar oo ka mid noqonaya baarlamaankii koob iyo tobnaad ee soomaaliya dhinaca kalena xeer ilaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi bulle kamay ayaa sheegay in guddi uu u magacaabay kiiska igraan tahriil faarax oo ah gabar u shaqaynaysay hay-adda nisa oo ilaa iyo hadda la la'yahay igraan ayaa waxaa markii u dambeysay ee la arkay ahayd lix iyo labaatanka bishii juun markaas oo xilli habeena ay raacday gaari u diiwaan gashan hay-adda nisa sida ay waalidkeed sheegeen guddiga uu jenaraal cabdulaahi buulle magacaabay ayaa ka kooban saddex sarkaal oo ka kala socda xafiiska xeer ilaalinta booliska iyo nabad sugidda waxaana shaqadoodu ay tahay inay baaraan kiiska igraan xeeraaliye kamay ayaa faray taliska hay-adda nisa inay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban waddo kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday gargaar bini-aadanimo cusub oo ay ku deeqday dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mida dalalka dariska war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhowaad boqol sagaal iyo sagaashan milyan oo dollar kaalmada bini'aadanimo ee ay sanadkan ugu deeqday shacabka soomaaliyeed maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunno yari ah qalalaaso iyo abaaro iyo fatahado soo noqnoqday taasoo ay uga sii dartay saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka deeqdan lacageed ay dowladda maraykanka dadka soomaaliyeed usii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ee dowladda maraykanka ee loo soo gaabiyey u s aid iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka ay dowladda maraykanka ugu deeqday dadka soomaaliyeed lacag ka badan afar boqol iyo sideed milyan oo dollar aan kusoo laabanoo dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka saaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa toddobaadkan lagu doortay afar xubin oo ka mid noqonaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya taasoo ka dhigan in doorashadii lagu murunsanaa ee soomaaliya ay bilaabatay haddaba maxamed xaadir nuur oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxaa doorashada ka bilaabatay magaalada kismaayo ay uga dhigan tahay geedi socodka doorashooyinka iyo dowlad dhiska soomaaliya
waa bilow fiican runtii oo dadka soomaalida ay aada u danaynayeen waana albaabkii ugu horreeya ee furmay xagga doorashada kismaayo afar sanatara kasoo baxday taas waxay soomaalida ugu dhigan tahay in la aaday jihadii doorasho oo saxda ahayd inuu bilowday waktigii doorashada in yani meesha uu ka soo soo xirmayo wax kasta oo madmadooba ama keeni lahaa dhibaato caqabad ku noqota doorashooyinka inuu albaabkaas soo xiray in hadda la wada jihaystay nidaam doorasho oo guud la wada aado taasna waxay dadka soomaalida ay u abuureysaa jawi ka duwan walwalkii la qabay maalmihii ugu dambeeyey ee xasaradaha abuuray ee isku dhaca maaragtay siyaasadeed iyo dhibaatada abuuray meeshaasna waa bilow bilow fiican oo dadka soomaalida iyo maaragtay danayaasha soomaaliya ee farxad gelinaysa waay markaad qiimeyso ee xaaladda uu dalka ku sugan yahay ma kula tahay guddiga doorashada inay ku dhammayn karaan howlaha doorashooyinka muddada ku cad ee jadwalka ay soo saareen taas waxaa umalaysaa inay aada u adagtaha maxaa yeelay waxaad ognahay galmudug hadda waxba kama bilaabana waxaad la socotaa inay xasar xaalad dagaal ku jirto hirshabeelle weli lama gudagelin puntland iyo koonfur galbeed waa sidoo kaleeto waxaasoo laisku soo ururiyay waxay muujinayaan in octoobar aysan waxba ku dhici karin laakiin la gaari karo maaragtay nidaam heshiis lagu wada yahay oo shaqadoo socoto iyo hawshii oo isku dibadhacsan lagu gaari karo january wixii ka dambeeya in doorasho ka dhici karto laakiin octoobar waa arrin adag suuragalna maha waana waana waxa hadda muuqdo weli waxaa taagan khilaafkii u dhexeeyey guddiga doorashada ee gobolada waqooyi arrimahaasi caqabad ama dib u dhacba ku keeni karaan habka ay doorashada ku bilaabatay hadda samakaabo ra-iisul wasaaraha waayo dhaweed wuxuu shir la yeeshay labada jaanib cabdi xaashi aqalka sare guddoomiyahooda iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka labada dhinac wuxuu u sheegay in maaragtay ay xaliyaan yani khilaafka dhexdooda ku jiro taas waxaa umalaysaa inay weli ayaga isku maqan yihiin laakiin sida muuqato mar haddii doorasho la aaday waxaa la rajeynaya laftirkeeda in kulamadaas maaragtay meel fiican ay ku biishawan doonto nidaamkaas iyo gudiy guddiyadoodana ay soo dhisi doonaan si wada jira haddii aad qiimeyso duruufaha iyo xaaladaha jira iyo weliba geedi socodka doorashooyinka maxaa la fili karaa oo laga rajeyn karaa howlaha socda inkastoo horta ay tahay markii ugu horreysay nidaam doorasho soomaaliya aadeyso walwalka noocaana laga qabo dhibaato badan ay dhacday muran badan uu jiray haddana waxaa muuqato waxaa laga filan karaa waxay tahay in yani is-afgarasho jiro in dadka soomaalida markaan ay rajeynayaan wax wanaagsan in hadda saamileeda siyaasadda beesha caalamka dowladda federaalka maamul goboleedyada kulli ay hadda heshiis ku wada yihiin in nidaam doorasho oo la wada aado taas marka aan samakaabo ka fiirin waxaad isleedahay rajada hadda la qabo aada u weyn tahay wax dalka iyo dadka u ron inay kasoo bixi doonaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha bariga afrika isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka iigu waramayey dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahad sanadkaasi wuxuu ahaa cabduqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii heesaha lah ee hambalyada iyo heesaha caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa kuwan
waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aan filayo inaad wada sugaysaan adinkoo dhegaha u taagaya dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii annagana aan idiin soo xullay bal dhambaalka ugu horreeya nuurow adiga hayo caasha dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe hilowle cali mukhtaar iyo hooyo khadiijo sheekh ismaaciil cabdulaahi hilowle cali faadumo hilowle cali iyo caasho hilowle cali falastiin hilowle cali iyo cabdinaasir hilowle cali waxaa kaloo ku jira aabe cali maxamed cismaan iyo hooye maryan cabdulaahi mustaf iyo saciid cabdulaahi mustaf siido maxamed cismaan iyo ibraahim cismaan cali cabdulaahi xasan cabdiraxmaan cabdifarax abshir xasan iyo aadan macalin xasan maxamed cabdi cismaan cabdiwaaxid cali ibraahim iyo maxamed nuur ismaaciil qaasim axmed maxamuud cabdirashiid macalin qaasim iyo muniire cabdi cumar naciima cabdirasaaq maxamuud iyo maxamed cismaan cali waxaa kaloo dadka diraya dhambaalkani ka mid ah zaynab cabdinuur iyo faadimo ibraahim xasan ruqey macalin cismaan iyo faadimo xasan macalin xasan cabdi nuunow iyo aadan nuunow aadan dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga muqdisho hargeysa baydhabo buuraha kaba burco boosaaso buulalow garoowe qardho afgooye south suudan sacuudi carabiya iyo dalkan maraykanka waxay hambalyo io bogaadinay hawada u marinayaan ibraahim hilowle cali iyo marwadiisa muslimo cali maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada buulalow ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen caasho haddii aan qaato ducadana waxaan leeyahay allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin waa hagaaga dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan annagoo kale ah dhammaan reer sheekh cumar wiilal iyo gabdho iyo dhammaan reer shariif caydaruus shariif eelaay baa la yidri iyo xuseen cabdi sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed sheekh cumar iyo mune sheekh cumar iyo ikhlaas sheekh cumar nasra sheekh cumar iyo reer sheekh cumar iyo waa faadumo shariif caydaruus waxaa kaloo dhambaalka ku jirta ciisha ma ciisha mise waa caayisha mise aayisha waa tahay aan caasho u qaato shariif caydaruus iyo cabdi shariif caydaruus waa dhammaan ilmo shariif caydaruus cali a ku jira zahr a ku jirta ceynob ay ku jirtaa maryan farxiyo nuurto cumar iyo axmed dhammaantood waa ilmo shariif caydaruus waxaa layidhi iyo dhammaan asxaabta kale ah baa la yidhi yaan laga tegin maxamed ibraahim kuushe iyo cabdi deerow buraale iyo macalin jamaal iyo dhammaan asxaabta oo dhan baa la yidhi waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan yaan laga tegin baa la yidhi nimco shariif caydaruus iyo sacdiye shariif caydaruus waa tahay waa ka gaarsiiyey waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan cali sheekh cumar abwaan iidow baa la yidhi iyo xaaskiisa raxmo shariif caydaruus ay gabar igu dhalatay magaalada mombaaso ee dalka kenya gabadhaas waxaa loo bixiyey saabiriin waxaan leenahay bay yidhahdeen saabiriin ay noqo tii waalidkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba anfacda annagu waxaan leenahay aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno goormaa kuugu dambaysay kaalay gacanta iga qabo waxaa ku luqaynaya fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed isaga
sida haragangimaano biyogalac kaleeyen geesahana doogiyo ubaaxi iska areen ubaaxi iska areen sida haragangimaano biyogalac kaleeyen geesahana doogiyo ubaaxi iska areen ubaaxi iska areen laga guurin weligeed waxa tahay gadeedii laga guurin weligeed waxa tahay gadeed
inta galabcad ciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya anigu way isguursanayna sidaa galabcad ciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya anigu way isguursanayna adna gacaaladayda aynu guriyag leele geestaadailaqabo geestaadailaqabo adna gacaaladayda aynu guriyag leele geestaadailaqabo geestaadailaqabo
haddaanan iigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu haliistay gaalay angabay talaabada angabay talaabada haddaanan iigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu haliistay gaalay angabay talaabada angabay talaabada geriyo godmaaye ifka gogoliyoon geriyo godmaaye ifka gogoliyoon waxa sida tan igaalay darad xume jacaylba herigu gembiyayo goobta ay waxa sida tan igaalay darad xume jacaylba heryaygu gembiyaayo goobta ay jooje kuwii waaye haydhigi yaga laga hayaame kalay gacanta iga qabo kalay gacanta iga qabo kuwii waaye haydhigi gaga laga hayaame kalay gacanta iga qabo kalay gacanta iga qabo
sida geeyow geesigu rabaysto geygu barwaaqa nafka goosanaysaad nafka goosanaysaa sida geeyow geesigu rabaysto geygu barwaaqa naf ka guusanaysaad naf ka guusanaysaa ongajaarago galabtii la daawado ongajaarago galabtii la daawado waxaad tahay gediidu waxaad guri ku leedahay halbowlaha guntiisiyo wadnaha gaararkiisiya waxaad tahay gediidu waxaad guri ku leedahay halbowlaha guntiisiyo wadnaha gaararkiisiya adna gaaladayda aynu guriyag leele geestaadaylaqabo geestaadaylaqabo adna gaaladayda aynu guriyag leele geestaadaylaqabo geestaadaylaqabo
sidaa qaalingeelo intaa ugu roob helay cirkaa bahaarku gaadhoon lagu guurin weligii lagu guurin weligii sidaa qaalingeelo intaa ugu roob helay cirkaa bahaarku gaadhoon lagu guurin weligii lagu guurin weligii galabtii caraabada markuu geesu yaraa baxo galabtii caraabada markuu geesu yaraa baxo waxa tahay gadiiso midabkiisa gaarka sidaa loogu boohaan anagu waxa tahay gadiiso midabkiisa aad tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi cajiibka ahayd kaalay gacanta iga qaba waxaa ku luuqaynayay axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhegaystayaal haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayaa nuurto aanoy cali iyo raqiyo xuseen isaaq mano macalin baariyow iyo khadiijo xuseen isaaq iyo xabiibo sheekh mukhtaar amiin cabdulaahi cabdi iyo ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jaceelow waa yahay waxaa kaloo ku jira mune maxamuud cabdiraxmaan iyo liibaan aadam xasan carab macalin cadow iyo raxmo ruun iidow ibraahim fardowse cabdi salaado nuur maxamuud iyo safiye maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow salme maxamed cabdulaahi waa dhegeystayaal barnaamijka ku tixan dabcan magacyadan iguma cusba dhammaan dadkan waxay tahay niyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan muno isaaq ibraahim iyo cali cabdi timajilic oo arooskooda uu ka dhacay baydhaba jannaay aroosku wuxuu dhacay koob iyo labaatankii bishii julaay labada kun koob iyo labaatanka ducaduna waa v o a ayay yidhaahdeen waxaa ducada wakiilan doona dabcan caasho iyo aniga laakiin haddii aan aniga ka duceeyo caashaay waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo cali iyo muna kuwii isku waara oo ubad kheyr qaban alla ku irsaaqa aamiin waxagaag dhambaalkanna waxaa diraya baa layidhi reer aadan kuulow oo kale ah xasan aadan kuulow yuusuf aadan kuulow yunis aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow nuunay aadan kuulow ibraahim maxamed kuulow iyo khadiijo maxamed kuulow iyo injineer boro baa layidhi iyo kamas faarax iyo jawaahir axmed iyo saciid bashiir iyo ibraahim ah, shaahiyow cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdulcasiis maxamed cabaas yaasiin ibraahim iyo hooyo xabiibo shaalle dhammaan asxaabtani oo kala jooga kenya iyo baardheere iyo dalka koonfur afrika waxay tahnid aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi fawziya isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay xerada ifa gaar ahaan baa la yidhi blogga e lix wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed cabdi aadan kuulow ducada waa dhankiina waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara aamiin
dhugmadiisa wacan kama dhargin weliwa
waa xagaag aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsanayd weli waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington caasha warqad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya ciidiruus yuusuf ibraahim iyo cabdinaasir maxamed waa cabdinaasir axmed maxamed iyo cabdixakiim maxamed macalim maxamed yaasiin ibraahim ayeeyo taymuuro xuseen iyo umeyma xuseen maxamed saliima xuseen maxamed iyo raxmaan cabdinuur cabdulqaadir iyo maxamuudiya xuseen macalim calase axmed maxamed odaygeeda iyo caruurteeda ayaa ku jira iyo cabdulaahi yunis maxamed maxamed yunis maxamed iyo maryan yunis maxamed iyo saliima yuusuf ibraahim mar kale ayay soo laabatay dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan jaaliya yuusuf ibraahim iyo saygeeda yunis maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay magaca iyo ducaduba waa dhankiina ayay yidhaahdeen magaca waxaanu u daynay waalidiinta ubadkaasi dhalay laakiin ducadu waxaan leenahay allah ka dhig wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan aan gacanta ku hayana dadka diraya waxay kala yihiin xuseen cabdi sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed sheekh cumar iyo muno sheekh cumar iyo ikhlaas sheekh cumar nasre sheekh cumar iyo reer sheekh cumar iyo faadimo shariif caydiruus iyo ciisha waa tahay waa ciisha shariif caydiruus iyo abti shariif caydiruus iyo cali shariif caydiruus waa dhammaan ilmo shariif caydiruus dahra ku jirta cayni maryan farxiya nuurto cumar iyo axmed dhammaantood waa ilmo shariif caydiruus iyo dhammaan asxaabta kale ee kalaah baa la yidhi maxamed ibraahim kuushe iyo cali deerow buraale macalin jamaal iyo dhammaan asxaabta oo dhan baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan iyadoo aan laga tegaynin baa la yidhi nimco shariif caydiruus iyo sacdiyo shariif caydiruus dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo hawada u marinayaan cali shariif cumar abwaan iidow iyo xaaskiisa raxmo shariif caydiruus oo ay gabar igu dhalatay magaalada mombaaso ee dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabiriin waxaan leenaha bay idhahdeen saabiriin ee noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaanaan u raaciyay caasha dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma kugu dambaysay gacalladaydii hay gowracday ee garta u daaya waa heestii gacalladaydii iyo fanaanka waa fanaanka caanka ah maxamuud xaaji cabdulaahi gaywaro dhegeysuwac
midaan gayaankii oo guurtidaydii oo gees maraaye midaan gayaankii oo guurtidayde u gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii hay gowracdee garta u daayagacalladaydii hay gowracdee garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii gacaladaydii
waa hagaag aanu intaasi kaga gudubno heestii gacalo iyo maxamuud xaaji cabdulaahi gewarow warqad dhalasho ayaan marka lahayaa caasha waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah cabdikhatar shariif daahir iyo ayaanle aadan shariif saxane shariif daahir iyo maxamed shariif daahir sharmaarka shariif daahir iyo nasteexe shariif daahir nimco shariif daahir waxaa kaloo ku jirta khatra iyo mukhtaar cabdiweli maxamed maxamuud iyo muxiidiin busuri waxaa kaloo ku jira xasan shaafi shariif iyo cabdishaafi shariif cumar iyo rabiic shariif cumar axmed anuki shariif waxaa kaloo ku jira maxamuud shariif carab iyo xuseen sharaf cali dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdinuur shariif cali xaashi iyo raxmo shariif maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka jarar waxaanu leenahay waxaa loo bixiyey baa layidhi najma najma ay noqo xidig mar walba iftiinta allana ha kaa dhigti dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ayaanu dhammaanteenba wada leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waa tahay waxaan joogaa buu yidhi degmada gaashaamo gaar ahaan buu yidhi magaalada kaam cumar ugu horreyn waxaan salaamayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka waanu kaa guddoonay marka xiga buu yidhi waxaan halkan hambaliyo meher oo farxad leh aan hawada uga marinaya weriye xasan gallayr iyo marwadiisa qaaligaa buu yidhi maryan muuse geedi oo uu meherkoodu ka qabsoomay magaalada boorama khamiistii waa tahay oo bisha ay ahayd buu yidhi labaiyo labaatankii julaay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan waxaan leeyahay buu yidhi isku waara obad khayr qaba kale hela wiil iyo waa ducay ugu cusub wiil iyo doolar waa tahay wiil baari oo kheyr qaba wiil iyo doolar buu yidhi gabar iyo caano oo aad tahay ubad baariya allah idinkala siiyo ayaan aniguna u raacinaya heesta ugu dambaysae barnaamijka aan markana dhegihiinna ku sii dayno
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
waxaad oransin mooye